wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdi jaamac cabdiwaayeel iyo wasiiro kale oo horkacayay ayaa kormeer shaqo waxa ay ku tageen degmada dhabad ee gobolka galgaduud oo ka mid a degmooyinka dhowaan kusoo biray degmooyinka rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug ugu horeyn gudoomiyaha dhabad aadan cabdinuur ayaa ka warbixiyey baayaha deegaanka ka jira saddex baa noogu daran kan waa la dhis mashruuc waxaa noo dhisa xanaada xoolaha dhegmadii baa la yidhi annana waxbaan ku daraynaa dukr wax noogu daro isteeshka waa la dhis waxbaa ka dhiman ceylkii biyaha iyo soolarkii xanaanadii xoolaha oo halkaa degmadeenna ku wareejiyo xanaanadii xoolaha noo dhiso madaxa mashruuca barwaaqo oo dhankiisa ka hadlaya ayaa sheegay in ay ka jawaabeen baahiyaha bulshada dhabad islamarkaana haatan ay socdaan qorshayaal kale oo lagu soo hormarinayo mashruuca wuxuu ka jawaabayaa baahiyaha deegaanka waxaa jira kulan lala qaatay dadka oo maalmo soconayey oo aan rabnay inaan ogaano hiigsigooda marka bulshada waxaa noo sheegtay inay jecel yihiin oo ay muhiim u tahay inay helaan adeega asaasiga oo dhammaystiran taas waxay ka bedelaysaa dadka in kor looga keeno waxa ay u baahan yihiin oo ayaga waxa ay rabaan laga jawaabo taasna waxay keentay xaruntii aan ugu talagalna markii hore xanaanada xoolaha inay dadka ku daaweyso codsigii dadka ka yimid baahiyadooda anagoo ka jawaabeen inaan bedelno oo aan qaab kale ayaga codsigooda darteed aan u bedelno marka dowladda galmudug qaybaheeda kala duwan madaxweyneha u sarreeyo waxaa kulli muhiimadda koowaad ay tahay in loo gudbiyo adeega dadka meel kasta ay joogaan
ugu dambeynna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dubashiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa dhankiisa ka hadlay madashaha isagoona ugu baaqay bulshada iyo maamulka dhabad in ay la shaqeeyaan hay-adaha qeybahooda kala duwan ka maamul ahaana ay diyaar yihiin inay ka jawaabaan baahiyaha ka jira waxaad ogaataan magaalaba magaalo intay ka nabad badan tahay hay-aduhu waa imaanayaan waxaad ku dadaashaan magaaladiinna haddaad rag tihiin haddaad haween tihiin haddaad maamul tihiin haddaad dhaqan tihiin magaalo nabadeed ka dhiga qofka shilin wataaba halkaanu la imaanaya kii deegaankan ka dhasho diyaas baraha la imaanaya kii hay-adda watay baa la imaanaya waan ognahay dad fiican oo deegaankooda u heelan baa meeshaan ka soo jeeda adduunkana jooga haddeenna gacantay ku hayaan wax badanna way qabanayaan laakiin waxaan rabnaa dadka saldhiga u ah intiinaan meesha fadhida meeshaan ammaan inaad muxuuha ka dhigtaan walaalaha hadda khilaafku inuu ka dhexeeyana goglaha yaalle goglahaasna laga soo qayb galo dhabad ayaa ka mid noqotay degmooyinka rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana degmooyinkii dhowaana dib kaga soo biiray degmooyinkii hore ee galmudug